Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Hirshabelle Mudane Sicid Xagar Camalow ayaa dhagax dhigay laba dugsi oo cusub oo laga hirgelinayo degmooyinka Bulurbuete iyo Halgan ee gobolka Hiiraan. Wasiirka oo ay weheliyaan maamulka degmada Bulurbuete ayaa si wadajir ah uga dhagax dhigay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Xagar ee degmada Bulurbuete iyo dugsiga hoose dhexe sare ee Warsame Rooti ee degmada Halgan. Munaasabaddan dhagax dhigga ayaa ugu horreyn waxaa ka mahadceliyay Mudane Saalax Cabbaas Sidiiq isku duwaha mashruuca Human Capital ee Hirshabelle oo dugsiyadan dhisaya. Waxa uu sheegay in mashruucan ay maalgelintiisa bixisay Bangiga Adduunka taasoo taageero ku siinaysa Wasaaradda Waxbarashada ee Hirshabelle. Guddoomiyaha degmada Bulurbuete Mudane Xasan Maxamed Cabdi ayaa dhankiisa soo dhoweeyay dhismaha dugsigan isagoo uga mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta mashruucan muhiimka ah. Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Hirshabelle Mudane Sicid Xagar Camalow ayaa sheegay in dhismaha dugsigan uu yahay guul weyn oo wasaaraddu u soo hoyatay isaga oo xusay in muddo lixdan cisho ah gudahood lagu soo gabagabayn doono dhismaha. Wasiirka waxa kale oo uu tilmaamay in arrintan lagu fulinayo awaamiirta madaxweynaha dowladda Hirshabelle ee ku aaddan horumarinta waxbarashada. Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle ayaa wado dadaallo lagu dhisayo xarumo waxbarasho si fursado ay u helaan carruurta ku nool deegaanada Hirshabelle.